waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraad ah s b s com au xariijin soomaali
waxaa jira dhaqamo badan oo soomaaliya aada looga isticmaali jiray oo aad moodo dadka qurbaha markay yimaadeen inay sii lumayaan dhaqamadaasi waxaa ka mid ah xeedhada ama xeedhada waxa loo yaqaano oo inta badan laga isticmaalo gobolada waqooyi ee soomaaliya waxaa dhowaan xeedhadaasi ku samaysay magaalada beeth ee gobolka w a aamina cabdulaahi hangool oo gabadheeda halkaasi lagu guursaday bal dhaqanka la xiriira xeedhada sida loo isticmaalo iyo arrimo la mida ayaan ka waraystay aamina waxaana weydiiyey bal inay marka hore ii sharacdo arrimahan xeedhada iyo waxa ay tahay waxayna tiri bismillaahi raxmaani raxiim eedda horta maasha allah waa mahadsan tahay sida aada maaragtay dhaqanka iyo soomaaliyeed iyo culturekeenii iyo wanaaggeenii aada u raadinayso horta waa kaaga mahad celinaya qurbahan inagoo joogno oo dabadankeeni kusoo hayaanay inaad maaragtay dhaqankeenii iyo culturekeenii iyo wanaaggeeni inaad raadisaan maasha allah horta waa kaaga mahad celinaya kheyr allah ku siiyo insha allah adoo kalena allaha noo badiyo markaan kaaga soo usoo daadego su-aashaad weydiisay horta xeedhada anigu waan ku garaadsaday meeshii aan kusoo barbaaray dhaqan iyo hadday tahay dooriyeynba maxay ahayde way lahayd oo xitaa dadka gabadhu markay timaado waa loo goyn jiray oo iyadoon xeedho wadan ma noqon jirin gabadha iyadoo hadda hadday rabto waaba islaamba oo gabdhaheedii baa lasii qabaa hadday markaas faamilkeeda ama reerkeeda u timaado inta loo gooyaa loo waxayn jiray loo loo loo rari jiray aroosyadoo kale sidoo kale aroosyadoo kale aroosayna la soconin lamaba dhigi jirin aroosaan heedho la goynin lamaba dhigi jirinba cashaan arooskaasi ma dhicin ma qari jirtaa ma macno ma lahayn aroosan aan aan xeedhadaas la socon macnoo ma lahayn anaga aniga meeshaan kusoo barbaaray waa gartay marka xiritaanka xeerada macnaha ka dambeeya ama muhiimadda ay leedahay maxay tahay dhaqan ahaan
waxay leedahay calashaan qofka marka uu aada kuugu qaali yahay ama aad aada u xishmaynayso waddankan arono de waxa ay ku sameeyaan laakiin for example nafteennaba kasoo qaad qof aada kuugu dheer oo aada u xishmaynaysaa meel kaaga yimid oo maaragta kuusoo martiyey maxaad isku dayeysaa ina waxyaalaha aada ugu jeceshahay inaad ku hadiyeedayso ama aad ku sooriyeyso sooma calashaan madax meel salaaxa baa u sarreysaa layahy calashaan taas waa sooriyada ugu dambaysa aad qofkaa ku wanaajiso ama aad maaragtay aad ku sooriyeyso waxba umaad dhimin wanaag calashaan waxba ulamaad hadhin waa gartay marka xiritaankeeda waa u imaanaynaa sida loo furo iyo dadka furo laakiin xiritaankeedu ma adag yahay ma dad gaar ahaa xirxira sidee loo xirxiraa waa labaan u kala qaadanaye dama tan misete waddankeeni tan waa koobi waa koobi uun aan dee ka haysano mooyaan laakiin teenii haddii xirxirid noqoto haddii maaragtay furideeda noqoto labaduba waxay ahaayeen very hard furfuridada nimanbaa furfuri jiray xirxiridana haweenkaa xiri jiray dumar baa soo xirxiro usoo labisa soo gooya soo habeeya weliba dad sbeshalo oo ku dee ku taqaas waxaa laga yaabaa in laga dalbo magaalo kale state kale layidhaaho maama heblo ama heblaaya baa bahasha aada u xidhiyo xadhigeeda la helin xadhigga la helin waxaa waaye maogta isha yar ee meeshuu ka bilaabanayay meeshaasaa la qarinayaa sida loo helo ay adagtahay marka waxaa laga yaabaa in la yidhaha maama hebla xeedhada xidhideeda aad bay ugu dheeraysaa xadhiggeeda lama helo xadhiggay xidho waa adag yahay doona oo la doonaa laga yaabaa oo maamadaasi xidho waa la waayo xadhigga afkiisa la waayo rag baana marka golaha la geeyo arooska dhexdiisaa lagu furayaa habeenka ay saddexda tahay aroosyada soomaaliya saddex bay ahaayeen markii ugu dambeysay saddex habeen kolley dee xagga waqooyiga xagga koonfurta kule habeen baan u malaynaya inay ahayd mise laba ma garanayo laakiin habeenka u dambeysaa la furi jiray xeedhada habeenka u dambeysaa xeedhada la furi jiray rag baana furi jiray aadna waa loogu rafaadi jiray haddii xarigaa la waayo waa maqas baa lagu goyn jiray xaalna waa la kor saari jiray waa gartay marka adiga hadda wakti horaa kuugu dambeysay dhaqankaasu inta badan qurbaha lagama isticmaalaan isleeyahay maxaa kuugu dhaliyey bet australia degan tahay maxaa kuugu dhaliyey waxaa horta igu dhaliyey intii aniga runtii wadankii layguma guursanin kenyaan ku guursaday qurbahana ilmihii horeysay kenyaan ku dhalay laakiin intii kalena waxaan ku dhalay qurbaha hadda gabadhan la aroosay new zealand bay ku dhalatay hase ahaatee intaa hilibka muqubada kawligee kamay dhammaanin ama qof gabadh u mushay aan u tegayo u gooyayaa ama anigu samaystayaa waan goyn jiray qurbahaana ku bartay marka xaggaa joogayde gabadh baaban ahaa hilib maba goyn jirin soomaaliya markay dee nabadda ahayd intii dambena dee mabaxa laakiin intii qurbahaban ku bartay waa muqubada oo ama aan goosta aniga ama gabdhaha ay la kaalmeeyeen ama dee dad qaat lacag qaato gooyaha noqotay qurbahaba ku bartayba hase ahaatee qof walsoo hobbigiisa aniga dhaqanka soomaaliyeed baan aada u xiiseeya oo waxa weeye hadda imanka for example xeedhooyinkan anaa qaar leh dhiilaha lagu shubay anaa qaar leh waxaa jirta in hooyaday iiga soo dhiibtay iiga soo qaatay wadankii maraykan ay tagtay maraykan maraa ugu tegay inay iisoo isoo siisay anoo wata aan kala soo degay maxay ahayd dee australia kala soo degay xerooyinkii ukuladii lagu shubaya anoo wata dee saasaaban maaragtay maasha allah aan hasha weligeyba u ilaalin jiro dhaqanka ilaa ilaa waagaana waan haystay oo meel bay ii yaaleen oo maryahan ka dhaqaayo qofkii aroos qaba ee weydiistay waa siiyaayo meel bay igu sharaxan yihiin fadhigayga qayb ka mida bay ku sharaxan yihiin waa gartay marka hadda gabadhaadaad u samaysay marka la furayo ma dad gaar ahaa fura maxaase dhaca haddii la furi waayo ama ragga aad ugu talagasheen inuu furo waxaan se maqlay in ninkii sidii la rabay u furi waayo in la uleeyo bal arrintaas arrinta furitaanka iiga waran xeerada
eedow mata hadda halkan mise ku xaggaa halka xadhigeedu waa fudud yahay oo dee dadkii xidhigta kasha gelin jiray maxay ahayday xadhigga gelin jiray meesha adag gelin jiray meeshan ma joogaan dadkii xidhi jiray dadkii furi jirayba halkan qurbaha ma joogaan xidhideedu waa la xidhayaa laakiin wax dhib badan oo rag loogu yeedrayo oo weygii dee sharcigii wadankeena ay lahayd la marinayo ma aha e waxa weeye midna ragga gabadha wiilka ciddiisaabaa guriga ku furanaya oo guriga imanayaan caadi ba intee dee xadhiggii waa iska iisi waa iska raadin karaan waa furayaan iyagaa markaa guriga gabadha wiilkay ku cunayaan wiilkooda baa lagu siinaya qaybna todobada sidaa u naqaanay oo kala haweenka loo furaya waa sida halkan moogtahay sida kale ay tahay qaybna gabadha wiilka gabdhihiisa la siinaya qaybta macmacaanka oo kale gabdhaha yaryar ee gabadha aroosada asxaabteeda ah dhinaceeda ah baa la siinaya loo furaya iyaga ama guri ama meel baa inta layskugu keena loo furaya qaybta macmacaanka marka sidii uma adka wadankeenii uu ahaa maaragtay xariga inta la adkeeyo dee xaalka lahaa hadda wadankeenii oo kale gabadha baasha wey laga marabay ahaydo horteedaasaa la joogi jiray horta sidii qofba gabadha camal sideeda loogu soo labisi jiray taash baa loo soo gelin jiray gacmaa loo soo yeeri jiray indhashareer baa xalaalshan taash baa loo xiri jiray taash sida camal gabadhii unbuu maaragtay ninkaas u qaabilaya wuu salaamayaa markuu salaamo taajkiibuu ka rogayaa markuu taaj ka rogo taajkiibu haddana ka bixinayaa mar qura lama wareegayo bahasha unbuu wareejinaya hadduu la wareego ulbaa qofbaa ag fadhiya usha meesha khaldan u qabta waa ushaasaa dhag dhag dhag waktiba marka loo qabanaya daqiiqadaha loo qabanaya daqiiqadaha marka loo qabto hadduu daqiiqadii ka dhacaan ushaasaa lagu dhufanaya wuu iska tegayaa googleka haddaad gelisaan way soo baxaysaa iyadii oo la furayo oo roosiyadii laga furayo oo la ag fadhiya khasab way kasoo baxaysaa googleka dee dhaqamadaasaa jiray haddii la gooyo haddii la furi kari waayo xarga la waayo maqas baa la gooy maqas baa lagu gooyn jiray xaalna waa la dembegi jiray oo calaashaan dee nimankaasi baasha weygeedii may marinin maaragtay xaal waxay la mid ahayd iyagoo gabadhii faraxumeeyey oo kale hadday meel khalada ka taabtaan ha hadday gabadhii uunay meel khaldan qabteen ama maaragtay gabadhii oo meel khaldan ay maaragtay markaa hadday maqas ku gooyaan camal waa gabadhiiniyo camal dee khaldan baa noo timi marka waxyaala noocaasi ka turjumi jirtay adigu xeeladaas sharafta leh saa u waxaysan saa u adag waa gabadheedu saasay u adag tahay saasay maaragtay gabadhnimadeeda hadday tahay akhlaaqdeeda hadday tahay calaashaan baashaas sidaa ay gabadha xeeladaas u hadlaynin ee u sharaaqan tahay ee u sharaxan tahay ee maaragtay dee ay u dhisan tahay bay gabadha iyaduna u dhisnay wixii khalada markaa qofka is hortaagay nimankaa furaya waa ninka wiilasha wiilashay tidaan maaha gabadha raggeedii waa wiilasha dhinaciisa marka nimankaa furaya gabadha xaggeeda bay maaragtay wiilka xaggiisay ka socdaan marka meeshay khaldanay ka taabtaanba gabadh baa fadhida uu gabadha xaggeeda ka socota ama wiil xaggiisa ka socdo ul yar buu wataa dhag buu ka siinayaa haddii daqiiqado ka dhacaan wuu iska tegayaa mid kalaasuu kacaya hadday marka taag waayaan aakhirka waktigii dhaco ay maqas baa lalaga xunaya xaala waa dulsaaray xaal xaalka waa lasoo diyaarinayaa already habeenimadii baa lasoo diyaarinayaa laleeyahay dad xeedhada furi kari weyne xaalkeedii keena waa la dhinaca dhigayaaba xeedhadii markaas haddii la furana dee waa waa guul maaragtay waa loo sacabinayaa maasha allah kabacdina halkaasaa lagu cunayaa oo dadkii loogu qaybinayaa waa garta marka marka la furo ee gudaheeda caadiyan maxaa ku dhex jira markaad fiirisid tii wadankii iyo tan halkan idinku hadda aad ku samayseen maxay kula duwan yihiin maxaa la gelin jiray gudaheeda waxaa gudaheeda la- waa same hadda waxaa gunseerkeeda waxa gudaha ku wada jira waa isku mid waxa gudaha ku jiraa ma kala duwana waa timir la xashay oo laftii laga saaray oo subag iyo hayl iyo filfil baa lagu xasheeyaa juhdi badan baa la gelinayaa timirtaas aad bay u dhib badan tahay islaamaha faraha ku xanuuna aad baa loo xashaa aad baa loo xashaa adugu dee timir baa waxaa laga dhigayaa sida burka shawaayada laga dubo oo kale laga sii jilcinayaa oo maaragtay laysdhex gelinayaa marka juhdi badan baa la gelinayaa hayl baa lagu darayaa subag sixina baa lagu lagu dara lagu xasheeyaa filfil baa lagu darayaa baashiyoo aan inaba caadi ahayn oo maaragtay dee iyadi iyada keliyaaba maaragtay indhaha kaa deeqaysa ayaa maaragtay la dhisaya ma baaquligii afkiisa lagu dhisaya lagu dhisaya lagu dhisaya kabacdi hilibkiioo diyaara lagu shubaya kabacdi subagiioo diyaara lagu shubaya afka xitaa liidka afka lagu daboolayo waa timir baaquligii sida loo dhisaya afkii waa la yaraynaya maogtahay af yar baa loo yeelaya afkii loo afka inta lagu yar loo marka loo yaro waxaa lagu daboolaya waa timir intaas markaas haddana timir lid daboolkii looga dhigaya timir kabacdi hadhowta intaa yare afkaa saraa laga goynayaa markaasa qaata maaragtay dadkii loo dardaraya la siinaya intaa yare saraynta laga gooyo dabeetada timirtii laga gooyena waa la yaryaraynayaa qof walba yaro timira iyo waxaa la siinayaa bahalkii marka timirtaa iyo hilibkaa haddii la isku huro waxa weeye inaba caadi maaha dhadhankeeda aad bay iskugu macaan yihiin marka aaminay arrintani waa dhaqamada haddaad isleedahay aan isleenahay qurbaha wuu kusii yaraanayaa dhaqamo badan oo kale oo soomaalidu hore u lahayd ma jiraan dhaqamo kale oo aad isleedahay ama waxyaalo la iloobay oo waddankai aad ku arki jirtay oo aad jeclaan lahayd in dib loo soo nooleeyo sida hadda xiritaanka iyo furitaanka xeeradan oo kale walaa way fiicnaan lahay waa waxyaalaha maaragtay dhalinyarada maaweelin lahaa xiisaha hadda for example markaan gabadheedan oo kale markaan arooskeedii dee dhalinyaran tareen garaynay waxaan u tareen garaynay inay hidiya dhaqankii ama ciyaarihii soomaaliyeed inay maaragtay ka ciyaaraan aad bay ugu adkaatay dhalinyaradaasoo kale in loo sameeyo brogram oo dhaqankoodii lagu baro ciyaarahoodii lagu baro oo xeelooyinkan macnaha ay samaynayaan lagu baro oo xitaa iyaga laftooda looga dhiga halxilaalo oo la yidhaahaye baashaas bal fur isku day inta xilfado loo sameeyo oo borogaraam dhan oo hidiya dhaqanka al laga dhigo layidhaha taariikh qiblo waa maalintii taariikh maxaa hidiya dhaqanka soomaaliyeed maalintaas la ilaamiyo dhalinyaro iyo maaragtay hidiya dhaqankii iyo calankii iyo maaragtay wixii oo dhan lagu borogarameeyo oo layidhaha maalintaas maaragtay ukaadhada xalfada lagu galo maaragtay sidii de ay waxaan layskama soconaysa waxay u baahan tahay farraysin bay u baahan tahay maogtahay kaadharkii kaadh lagu galo oo kaadhka qof walba soo gado oo faamilkaaga iyo friendiskaaga kasoo iibi oo maalin dhan oo la cilaamiyo ilaa lix bilood la cilaamiyo oo dhalinyaro dhan loo tareerin gareeyo oo maxay dahaa hidiya dhaqankii oo dhan la keeno oo xabad inta lasoo xirxiro laba islaamood la yidhaha bliis bal xabadda noosoo noosoo farsameeya ilmaha lagu xirxilaalayo haye fur inaad magaceeda maxay tahay oo way fiicnaan lahayd aad bay u fiicnaan lahayd oo ilmaha waan ficilay sababtay tahay dee maba yaqaanin ciyaaraheena ma yaqaaniin dhaqankeena ma yaqaaniin maxay lahayd waxay kuoanayaa waxaaban waxaan fiil garaynaaba embarrass wax la dhaho halka ku faani lahaayeen ay ku maaragtay marka aad bay ugu adagtay aad ba hadda imka for example markaan tareerinkan ilmaha aan ku waday oo doonaya hidiya dhaqankii dee maaragtay ciyaarihii soomaaliyeed inaa maaragtay ka ciyaara ilmihii aad bay ugu adkaatay aad waa gartay luuqadda ka waran laftigeeda dhibaato badan baa ee dhalinyarada ka haysata af soomaaliga aad aad aad aad waxaa weeye dee hadday xitaa ku fahmayaan maxaa aniga aniga laftigeyga dee saa ay tahay soomaaliya macalimiga kula hadlaa waxa weeye waa ku teergareeya waa ku adkeeya haddana saa ay tahay ingiliishkii iyagoo ingiliishkan ku jawaabaad arkaysa si kastaba iyagoo ingiliishku dhexgeliyey iyagoo ingiliishka ku hadlay waxay markaan dha maxaa waxaa la yidhaa waa nalagu quslay afkayga waa jaban waa nalagu quslay naadiyaa idinku quslay afkiina haddaad ku wadan ku wadan marka dambe perfect baad noqonaysaanoo waxa weye wixii waa la keenaysaanoo ku wada marka ilimihii inaga lafteenii maamooyinka laftoodii inay soo dhoweeyaan oo kula hadlaan oo kii jajabiye ayna ku qoslin waad fiican tahay abari halkaa kasii soco waad fiican tahay eeda halkaa kasii soco ilmihii iyo waxaa aada u kala fog dadkii waaweynaa baarantigii iyo ilmihii waalidkii iyo ilmihii way kala fog yihiin taasina waxay ahayd aamine cabdilaahi hangool oo qadka telefoonka ee magaalada perth iigu warramaysay
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad podcastigaaga ka hesho